إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysa doontaanna waxaa ka mid ah konton ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku dhimatay dalka itoobiya halkaas oo ay ka socdaan kacdoona ay sameynayaan dadka ka soo jeeda qowmiyadda oromada waxaa magaalada aadis ababa laga soo sheegayaa qaraxyo waaweyn iyadoona xabsiga loo taxaabay siyaasiyiinta oromada sarkaal ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa xalay lagu dilay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday qaar ka mid a fariisimayaasha ciidamada shisheeyaha ee haysta gobolada hiiraan iyo jubbada hoose maraykanka ayaa qarka u saaran in maalintiiba xanuunka koronavirus uu ku dhaco boqol kun oo qof waaliga walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ka qayb galay munaasabad dowro loogu soo xidhayay waxgaradka beesha ciroole oo ka mid a beelaha soomaaliyeed xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in farmaajo xagga siyaasadda ka shidaal qaato ra-iisul wasaaraha itoobiya ficiladiisa oo kalena uu sameeyo waxaa laga cabsi qabaa in dowladda urdun ay maraykanka u gacangeliso gabar muslimada ah oo lagu eedeeyey inay ka dambaysay weeraro lagu dilay dad yahuud ah warka waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga u diyaargarooba isagoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiyo fidsan konton ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku dhimatay dalka itoobiya halkaas oo ay ka socdaan kacdoona ay sameynayaan dadka ka soo jeeda qowmiyadda oromada warkaas iyo war kale oo ku aadan magaalada aadis ababa oo laga maqlayo qaraxyo waaweyn iyo sidoo kale siyaasiyiinta oromada oo xabsiga loo taxaabay waxaa soo jeedinaya weliye salmaan wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa ku waramaya in xaaladda dalkaas ay aad u kacsan tahay ka gadaal markii ay dalka ka bilowdeen banaanbaxyo ballaaran oo ka dhashay dil loo geystay nin ka soo jeeda qowmiyadda oromada meelaha ugu badan ee ay banaanbaxyada ka soconayaan waa magaalada adis ababa iyo magaalooyinka ku xeeran ay oromadu degaan waxaana jira gacanka hadal dhex maraya ciidanka ammaanka iyo dadka dibadbaxyada dhigaya ee caraysan magaalada adis ababa waxaa laga maqlay jugta qaraxyo saddex gaaraya oo aad u xoogan kuwaas oo gelgelay bartamaha magaalada waxaana ka dhashay khasaare kala duwan mas-uul u hadlay booliiska waddanka etoobiya wuxuu shaaca ka qaaday in qaraxyada ay ku dhinteen dad isugu jira shacab ciidamo iyo dad uu ku tilmaamay inay iyagu aaseen qaraxyada gelgelay adis ababa wakaaladda royters oo soo xiganaysa ilo ku sugan gudaha etoobiya waxay xaqiijisay in qaraxyada iyo dibadbaxyada weli soconaya ay ku dhinteen ugu yaraan toban ruux sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan siddeetan qof sarkaal ka tirsan booliiska etoobiya ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay adis ababa kadib israsaaseyn dhex martay ciidamada booliiska iyo ilaalada gaarka ee siyaasiga jowhar moxamed oo ah siyaasi u dhashay oromada diidanna siyaasadda abiy axmed guud ahaanba adeega internetka ayaa ka go-an dalka etoobiya waxaana shirkad qaabilsan arrimaha internetka ay sheegtay inay tallaabadan ay tahay tii ugu xumayd ee soo marta etoobiya marka loo eego internetyada oo dhowr jeer horay loo jaray siyaasiyiin dhowr ah oo ka soo jeeda qowmiyadda oromada ayaa xabsiyada la dhigay waxaana warar la helayo ay sheegayaan in siyaasiyiintaas uu ku jiro jowhar moxamed oo ah siyaasi caan ah oo ka soo jeeda qowmiyadda oromada banaanbaxyada hadda soconaya waxay soo bilowdeen maalintii talaadada xilligaas oo ciidamada etoobiya ay dileen siyaasi ka soo jeeda qowmiyadda oromada oo lagu magacaabo hunduusa kaasoo horay ugu xirnaa dowladda etoobiya ninkan ayaa caanka ah qowmiyadda oromada dhexdeeda wuxuuna inta badan ka hadli jiray shirarka iyo dibadbaxyada isagoo ku dhiirigelin jiray qowmiyadda oromada inay u doodo sidii ay ku heli lahayd xuquuqdeeda ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo hadlay ayaa ku tilmaamay hunduusa inuu ahaa qof lafdhabar u ah dhallinyarada dilkiisana uu ka xun yahay shacabka etoobiyana la gudboon tahay inay isdejiyaan isagoona ugu baaqay booliiska inay gacanta ku soo dhigaan ciddii geysatay dilka siyaasiga oromada u dhashay ahaana qof heesaa ah etoobiya waxaa ku nool qowmiyado aad u fara badan oo kala diin iyo hadaf ah waxaana mid weliba ay tan kale u aragtaa cadowgeeda inkastoo badi dadka etoobiya ku nool ay yihiin dad muslimiin ah haddana talada iyo maamulka waxaa gacanta ku haya qowmiyadda tigreega waxaana aqoon-yahano badan ay ku tilmaamayaan abiy axmed oo ka soo jeeda qowmiyadda oromada inuu yahay oo keliya maqaarsaar siyaasadda dalkana ay weli gacanta ugu jirto tigreega sidoo kale intaanan ka bixin wararka itoobiya ilaxoog ogaal ayaa ku waramaya in dhimashadu ay gaartay konton ruux wixii kasoo kordhay ee ku saabsan dalka itoobiyana insha allah wararkayga dambe ayaad ku dhagaysan doontaan sarkaal ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa xalay lagu dilay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay faahfaahinta warkan waxaynoo eegaya weriye abuubakar sarkaal ka tirsanaa sirdoonka iyo laanta lagu magacaabo dembi baarista ee koonfur galbeed ayay xalay ciidamada mujaahidiinta ku dileen magaalada baydhabo ee gobolka baay sarkaalkan ayaa waxaa lagu magacaabi jiray mukhtaar cali isxaaq oo ku magac dheeraa mukhtaar jiis waxa uuna dilkiisa si gaara kaga dhacay xaafadda buula jameeco ee magaalada baydhabo wuxuu ahaa nin xilal kala duwan soo qabtay waxaana xusid mudan in marar kala duwan ay mujaahidiintu la beegsadeen howlgallo qorshaysan balse uu ka badbaaday mid ka mida weeraradii hore ee lala beegsaday sarkaalkan ayaa waxaa ka soo gaaray dhaawac culus oo uu muddo isbitaal la jiifay hase ahaatee weerarkii xalay ayaa noqday kii ugu dambeeyey ee noloshiisa soo afjaray gaashaanla dhexe mukhtaar jiis ayaa waxay dad badan ku eedeeyeen inuu dhibaatooyin kala duwan ku hayay bulshada ku dhaqan magaalada baydhabo iyo deegaanada kale ee hoostaga waxa uuna c i d da ka tirsanaa tan iyo xukuumaddii cabdulaahi yuusuf xildhibaano iyo xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa barahooda internetka ku soo qoray tacsi ay u direen sarkaalkan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si gaar ah u beegsata saraakiisha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee aadka ugu dhow shisheeyaha islamarkaana dhibaatadiisa ku badan tahay bulshada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday qaar ka mid a fariisamayaasha ciidamada shisheeye ee haysta gobolada hiiraan iyo jubbada hoose wariye maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday ciidamada shisheeye ee heysta qayba ka mida gobolada hiiraan iyo jubbada hoose gobolka jubbada hoose waxaa ka dhacay laba weerar oo lagu qaaday ciidamada kenya ee heysta deegaanada kudha iyo cabdalla birole labada weerar oo isku wakhti ku beegnaa ayaa ahaa kuwa toos ah iyadoo la beegsanayay difaacyada iyo xerada ciidanka shisheeye sida aan ka soo xiganay goobjoogayaal magacyadooda iyo codadkoodaba u qariyey sababo ammaan waxay weeraradaani socdeen muddo ku dhow saacad barkeed xidhyaha ciidanka kenya waxaa lala beegsanayay hub culus ilaa iyo haddana lama oga inta uu gaadhsiisan yahay khasaaraha soo gaaray sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray askarta xabashida ee heysta deegaanka halgan ee gobolka hiiraan xabashidan oo bil walba martigeliyo weeraro dhowr ah ayaa la rumaysan yahay inay ka mid yihiin kuwa ugu badan ee khasaaraha ka soo gaaro weerarada tooska ah dadka deegaanka ayaa ka soo xiganay in weerarku uu si gaar ah u beegsanayay xerada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa had iyo jeer weerar ku qaada ciidamada shisheeye ee dalka ku soo duulay taasoo keentay inay wiiqanto awoodda shisheeyaha kuna soo aruuriso dhufaysyadooda kuwaasoo sahayda loogu keeno diyaarado waa mahadsan tahay maxamed cali aadan sidoo kale wararka aynu ka helayno gobolka jubbada hoose gaar ahaan deegaanka cabdalla biroole oo ku yaala duleedka magaalada kismaayo ayaa sidoo kale ku waramaya in halkaas saacadihii lasoo dhaafay ay soo gaartay diyaaradda helikabtar ah taas oo ay wateen ciidamada kenya diyaaradan ayaa ku degtay saldhig ay halkaas ku leeyihiin kenyaatiga taasoo sida la sheegay daabushay qaar ka mid ah askartii ku waxyeeloobay dagaalkii xalay ay ku qaadeen mujaahidiinta wixii khasaare ah oo dagaalkaas kasoo kordhana wararkaiga dambe ayaad insha allah ku dhagaysan doontaan maraykanka ayaa qarka u saaran in maalintiiba xanuunka coronavirus uu ku dhaco boqol kun oo qof wariye cabdifataax maxamed qaasim ayaa warkan soo jeedinaya antoniyo fashi oo ah khabiirka ugu sarreeya cudurrada faafa ee waddanka maraykanka ayaa waxa uu ka digay in haddii dalkaasi uusan maarayn faafitaanka fayraska korona ah uu heerka uu xanuunku ku socdo maalintii uu gaari karayo boqol kun oo xaaladood dhakhtarka naha ayaa aqalka sanadka ee maraykanka u sheegay inuusan la yaabi doonin haddii xaaladaha cusub ee cudurkaasi ay maalintiiba gaaraan boqol kun tiradii ugu dambaysay ayaa ahayd afartan iyo shan kun oo qof oo maalin qura laga helo cudurkaasi bayden oo ah murashaxa madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga ee dalkaas ayaa goor sii horraysay si kulul donald trump oo ugu weeraray habka uu la tacaalayo fayraska safmarka ah ee covid nteen bayden ayaa trump ku eedeeyey inuu xagaldaaciyey dadaaladii lagula tacaalayay xakamaynta faafitaanka cudurkan halista ahi washington weli uma suuragelin inay xakamayso faafitaanka cudurka sida uu sheegay antonio fashi isagoo intaa ku daray in dad badan ah aysan xiran maryaha afka lagu daboolo islamarkaana ah aysan u hoggaansamin tallaabooyinka khubarada caafimaadka laakiin waxaa la leeyahay taasi waa marmarsiyo dhakhaatiirtu ku gabanayaan markii ay fashilmeen in ka badan afartan kun oo qof ayuu shalay oo talaado ahayd cudurkan ku asiibay gudaha dalkaas waana tiradii ugu badnayd muddo shan maalmood oo xidhiidh ah oo hal maalin oo qura dad tiro ahaan intaasi gaarayahi laga helo cudurka toddobaad ka hor maraykanku wuxuu sheegay inay hoos u dhacayaan kiisaska cudurka korona laakiin markii uu arkay inay xaaladdu aada uga sii dartay ayaa waxaa dhacday in lix iyo toban gobol ay dib u dhigaan inay qaadaan xayiraadihii saarnaa gobolladaasi ee lagula tacaalayay cudurka xalka keliya ee ay dhakhaatiirtu soo jeediyeen ayaa ah in dowladdu ay dadka u qaybiso maryaha afka lagu xirto si looga hortago xanuunka tan iyo markii ugu horraysay ee cudurkan uu ka dilaaco gudaha dalkaasi maraykanka waxa uu soo ritay dad gaaraya laba milyan toddoba boqol labaatan iyo toddoba kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobo halka dhimashadu ay haatan marayso boqol iyo soddon kun boqol labaatan iyo saddex qof isku soo wada duubo tobannaankii sano ee lasoo dhaafay waxa uu maraykanku waddamada caalamka islaamka oo ay soomaaliya ka mid tahay intooda badan ku laayay dad badan oo muslimiin ah waxaana muuqanaya in muddo kooban uu allaah ka laayay dad badan qaar ka naafeeyey islamarkaana ka burburiyey dhaqaalahoodii iyo magaalooyin muhiim u ahaa kadib markii uu ku salladay musiibooyin kala duwan oo uu ka mid yahay cudurka haatan faraha ba-an ku haya ee coronavirus waliga walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ka qayb galay munaasabad dowra loogu soo xidhaya waxgaradka beesha ciroole oo ka mid a beelaha soomaaliyeed dowradan oo socotay muddo saddex maalimood ah ayaa waxaa loo qabtay odayaasha beesha ciroole oo ka mid a beelaha soomaaliyeed ee digil iyo mirifle dowrada oo ahayd mid si heersare loo soo qabanqaabiye ayaa waxay ka dhacday deegaanka nasrudiin oo hoostaga degmada baraawe taasoo ay ku qaateen duruus kala duwan oo diini ah ugaaska beesha ciroole ugaas ibraahim maxamed nuur oo hadal ka jeediyey munaasabadii gunaanadka u ahayd dowladda ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay qaateen isagoona sidoo kale ka waramay qiimaha ay leedahay waxaa kaloona lagu baray halka kan fadluljihaadi fii sabiili illaah waa jaanis hadda taagan ciddii ka faa'iidaysatana ilaahay weynaa wahidkaa waafajiyey cidda aan ka faa'iidaysanana ku khasaartay waxaana lagu akhriyeyna waxa koobmi kara ma ahan waxaan u soo qaadanaynaa oo keliya aan ku soo koobanayaa jihaadka sidaana loogu akhriyey ayaan u qaadanay ragga iga dambeeyeyna waad ka arki doontaan waxaan annaga haddaanahay beesha ciroole kana ahay ugaaskeeda baan ahaye waxaan ahay naqiibkii gobolka e waxaan beesha aan u qaaday dhammaan in furmaha aan wada tagno ilaa dhigeen u bixino qaar ka mid a odayaasha beesha ciroole oo goobjoog u ahaa dowladda ayaa waxa ay soo bandhigeen shucuurtooda ku aadan dadaalada iyo garab istaagga ay mar weliba kala kulmayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab wax badan baa maanta nalagu dul akhriyey waxyaabaha oo walaalahayna sheegayna ka mid ah kutubada aan soo marnay mid kastaba hadday tahay jaar hadday tahay jihaad wax walba waa laga soo hadlay hadday tahay tawxiid aakhire adduunya wixii oo laga faa'iidi laha waa naloo sheegay insha allahu horta kuwa qaatay owlan ayaan leenahay allah naga dhigo ayagana ilaahay subxaana watacaala cajarkooda allah siiyo ayagana hanoo soo duceeyaan magacaygu waa maxamed aadan ibraahim naanaystayda waa madoobe la iiga yaqaano gobolka shabeellada hoose waxaan degannahay degmada baraawe duulada nasrudiin waxaan u dhalanay beesha ciroole walaalaha reer ciroole inay noqdaan ee dad dhahay naxnu aladiina baayicuu muxammedan cala aljihaadi maa baqaynaa abadan ina aluulaa qad dabaqow calaynaa in araaduu fitnatan abayna wallaahi baan ku dhaarannay allaha raxmaanka koonkan uu abuuray qalbigeenna haba yaraatee wax yar oo dadka mujaahidiinta loogu dhibaayo inaysan gelaynin annaga iyo owlaaddeenna iyo faraceenna waxaan leenahay allaahumma yaa muqalliba alquluub habbit qulubana calaa diinika waaliga walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh maxamed abu usaama oo isna kelimad ka jeediyey khatimka dowladda ayaa ka hadlaya ahdaafta loo qabtay awalan horta dowladda shicaaraan u samaynay shicaarkan u samaynana wuxuu noqday antum calaa qowmikum bima fiihim kufalaa magacana waa u samaynay dowladan magaceedana waxaa loogu magacdaray saxaabi jaliil oo hadda sheekha ka sheekaynaya rufayl ibnu camar addawsi radia allahu canhu wa ardaah maadaama aad hoggaankii reerka tihiin nuqabana aad tihiin maantay beesha ciroobe ee deegaankaas deggan idinkaa nooga wakiila bacda allaahi tabaaraka wa tacaala waxa aan rabna inaan ka wada shaqaynaana waa un ilaahay diinkiisa subxaanahu wa tacaala annagu marka ahdaafta iyo ujeeddooyinka dowladannada ay guntanayd ay wadatay waxay ahayd in la is-uur xaarto hadday jiraan wax un la kala tabanayo ama un wax un ay jiraan inaan isgacan marina dad walaalaannu nahay annagu naftiganaga basharaan nahay bini aadamaan nahay waan qaldami karnaa is-uur xaarasho kow bay ahayd ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala wanaagga aad ku hadasheen iyo khayrkii shalayna loogu kiinsoo tilmaamay oo aan idinkala kulannay qadiyadda labaad waxay ahayd walaalayaal maantayto waddankan aan ku joogno duulaan caalami aha saaran gaalaa ku soo duushay gaaladaa ku soo duushayna ahdaaf iyo danbay leedahay annaguna ilaahay wuxuu nagu addoonsaday inaan isaga ateecno oon u hoggaansanno gaaladaas sidii aan uga hortegi lahayn oo aan isaga kaashan lahayn ka hortaggeeda qodobka labaad ee ahdaafta u dowladannaduna ahaa waana midkaad nagu waafaqdeen ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala qadiyadda saddexaad oo midda hadda aan sheegayo uun hoos gelaysa oo ahdaafta aan ka lahayn dowladannada waxa waaye in laga digtoonaado gaaladaas in garab iyo hiilo iyo gargaar innaba loo noqdo oo ay ugu horrayso maanta waxa ugu weyn ay ictimaadaan waa jaasuusay raadiyaan jaasuus beled iyo baadiyeynay ka raadinayaan walaalayaal marka in arrinkaas laga digtoonaado idinka hadda hoggaankii baa tihiine dadka maxasta ah ee masaakiinta ah ee idinka dambeeya ee baadiyaha deggan ee tuulooyinka deggan inaad gaarsiisaan farriintaas oo ayan noqonin farriin idinka idinku kooban xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa juhdi badan ku bixisay horumarinta qabaa'ilka soomaaliyeed iyo masaalixdooda iyadoona ku guulaysatay inay meesha ka saarto colaadihii iyada ka hor dhexmari jiray qabaa'ilka iyo amni darradii baahsaneed waxaana ay ku beddashay nabad iyo horumar xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in farmaajo xagga siyaasadda uu ka shidaal qaato ra-iisul wasaaraha etoobiya ficiladiisa oo kalena uu sameeyo waa kan uriye cabdulaahi yaasiin jaamac madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu eedeeyey in uu qaado tallaabooyinka siyaasadeed ee ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo kale xildhibaan xasan yare oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa sheegaya in abiy axmed wakhti kororsi uu sameeyey farmaajona uu la mid yahay ficilada ay ku kaceenna ay isku mid yihiin si wakhtiga ay u dheeraystaan xildhibaanka ayaa sheegaya in abiy axmed uu farageliyey baarlamaanka etoobiya dowlad goboleedyada dalkiisana uu culays saaray ciidamadana shacabka ku caburanayo oo ku weerarayo farmaajona tillaabooyinkaas oo kale uu qaaday dowladdan waxaan rabaa hadda ka jirta soomaaliya gaar ahaan filla soomaaliya casharada waxay ka qaadataa adisaba maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ku imaaday isbeddel abiyeyn wuxuu ku yimid isbeddel inaas garabdhigtaan baan rabaa abiyeyn wakhtigii waa ka dhammaaday wuxuu raadiyey muddo kororsi labadiisa aqal buu wada fadhiisiiyey aqalka saraa diiday golihii shacabka oggolaaday aqalka sarena guddoomiyihiisa inuu iscasilo ayaa lagu qasbay annagan aqalka saraa diidan tashwiish baa lagu dhex furay dheeraysiga inaan dheeraysan labada aqalna saasay isaga sameeyihiin dowlad goboleedyadiisa ayuu awiyeey cadaadiyaa oo hadda dagaalka ku socdaa gobollada oranaysa oo la socotaan xaaladaha jira madaxweyne farmaajan wuxuu cadaadiyaa dowlad goboleedyadiisa ciidankiisa uu adeegsadaa shacabkiisa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajana ciidankiisa milatari uu adeegsadaa shacabkiisa waxyaabahaas wax waxyaabaha labada hogaamiye ay ka siman yihiin waxaasoo dhan waxaa loo cararayaa dheeraysi muddo kororsi waxaa lagu imaadayna isbeddel iyo shacab baan waxu qabanayna waya arrimahaas waa arrimaha laga siman yahay farmaajo ayaa sida muuqata waxaa ka go-an in wakhtiga uu kororsado iyadoo muddo xileedkiisa lix bilood oo keliya ay ka harsan tahay waxaase xusid mudan in mucaaradkiisu uu sii kordhayo war ku saabsan gabar falastiiniyada ah oo ay dondoonayaan maraykanka iyo yahuudda ayaa idinku soo maqan dhagaystayaal balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga waxaana soo jeedinaya weriye maxamed ciise تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
gebi ahaanba xubinta ganacsiga waxaan maanta ku eegaynaa maamulka aali sacuud oo soo saaray go'aan lagu kordhinayo lacagaha canshuuraha ee laga qaado ganacsatada dhulka xaramaynka waxaa maanta oo arbaco ah dhaqangelaya go'aan dhowaan ka soo baxay maamulka aali sacuud kaas oo lagu kordhinayay lacagaha canshuuraha ee laga qaado ganacsatada taas oo uu maamulka aali sacuud sheegay in ujeeddadu tahay kordhinta dakhliga dowladda goobaha ganacsiga ee ku yaala guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee riyaad ayaa waxaa laga dareemayaa zaxmad aad u ballaaran iyadoo ay dadku doonayaan inay gataan wax waliba oo keedgalaya ka hor inta uusan dhaqan gelin amarka canshuur kordhinta ee ka soo baxay maamulka al sacuud milkiilayaasha goobaha ganacsiga ayaa qiimo dhimis ballaaran ku sameeyey waxay gadaan taasi oo ay kaga gol leeyihiin inay ku soo jiitaan dad badan si ay badeecadahooda ugu baxaan ka hor dhaqangalka go'aanka canshuur kordhinta nejmi al catiibi oo ka ganacsada gawaarida ayaa sheegay in iibsiga gawaarida uu aad u soo kordhay maalmahan halka jaabir oogada dahabka uu sheegay in labadii toddobaad ee u dambeysay ay aad u soo bateen dalabaadka saarah oo ah hooyo dhashay laba carruur ayaa sheegaysa in qarashka ku baxa maciishadda uu kordhay iyadana ay soo iibsatay cunto badan iyo cabitaano iyadoo doonaysa inay kaysato inta aanan sarakac ku imaan qiimaha badeecadaha amarka ka soo baxay maamulka ala sacuud ayaa dhigaya in shan iyo toban boqolkiiba lagu kordhiyo lacagaha hore canshuur ahaan loogu qaadi jiray ganacsatada kunal dhulka xarameynka waxaana arrintan aad ugu xumaaday dadka shacabka ah iyo ganacsatada xubintii ganacsiga waa naga intaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
halka warkan dhegaystayaal uu idinkaga imaanayo waa idaacadda alfurqaan waxaa laga cabsi qabaa in dowladda urdun ay maraykanka u gacangeliso gabar muslimada ah oo lagu eedeeyey inay ka dambeysay weeraro lagu dilay dad yahuuda axlaam al tamiimi waa gabar falastiiniyada ah oo ay maraykanka iyo yahuudda u soo jeediyeen eedeemo aan caddeyn lahayn oo ah inay ku lug laheyd qarax dhacay labada kun iyo koodii kaasuu lagu dilay saddex iyo toban yahuud ah iyo sidoo kale laba ameerikan ah qaraxan ayaa ka dhacay maqaayad ku taala magaalada qudus oo ku jirta gacanta gumaystaha yahuudda waxaana uu maraykanka usoo cusboonaysiiyey inuu marmarsiyo uga dhigto in loo gacangeliyo gabadhan muslimka ah sidoo kale siyaasiyiinta urdun qaarkood ayaa qabay in ujeedada arrintani ay tahay inuu maraykanka ku doonayo inuu xasrad lagu howgeliyo dowladda urdun haddii uu maamulka urdun ka meermeero dalabka washington wuxuu weyn doonaa lacag dhan hal dhibic shan bilyan oo dollar uu maraykanku siiyo maamulka ka dhisan jordan waa mid aad saaxiib ula ah maraykanka iyo yahuudda sidaas darteed wax la baciidsada maahan inuu gacan u geliyo gabadhan muslimada ah axlaam axmed al tamiimi waxay ku nooshahay gudaha waddankaas weliba si qarsoodi ah shan milyan oo dollar ayuunu maraykanka dul saaray heshiis maxaabiis isdhaafsi ah oo sanadii labada kun koob iyo tobankii dhex maray kooxaha wax iska caabinta ee xamaas iyo yahuudda ayaa lagu sii daayay axlaam tan iyo xilligaasna waxaa si aadah u baadigoobayay sirdoonada maraykanka iyo yahuudda oo doonayay inay ku dilaan qaab shirqowl ah maxaa yeelay waa haweenay aqoon u leh islamarkaana aada uga soo horjeeda gumaysiga yahuudda warkii aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda alfurqaan xilligaanna waynaga intaa